hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobey ee faw ayaa sheegtay in sanadkii na soo dhaafay ee labadii kun iyo afar iyo tobankii ganacsada soomaalidu ay suuqyada gacanka cadmeed u iibgeeyeen ilaa iyo shan milyan oo xoolo ah waana tiradii ugu badnayd ee soomaalidu ay u dhoofiso dibadda labaatan sano war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda faw ayay markaasi uga mahad celisay midowda yurub iyo boqortooyada ingiriiska doorka ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortegidda xanuunada ku dhaca xoolaha xoolahan ayaa isugu jiray ilaa iyo afar dhibic lix milyan oo ari iyo riyo isugu jiray saddex boqol iyo afartan kun oo lo ah iyo toddobiyo toddobaatan kun oo geela xoolahan ayaa qiimahoodu ay gaareen ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan milyan oo dollarka maraykanka haddaba caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa xoolahaasi la dhoofiyey waxay ka waraysatay cumar ismaaciil waaberi oo ah guddoomiyaha shirkad dhoofisa xoolaha oo ku taala magaalada boosaaso
walaal caasha waa mahadsan tahay horta tiradaa waa tiradaas hadda waa warbixinta waa dhegeysanayay runtii tiradaasi waa way dhooqtay saan isleeyahay ilaa shanta milyan iyo marka la isku daro guud ahaan ari iyo geel iyo lo runtiina xooluhu hadda iminka soomaaliya waxay aada ugu dhoofaan wadamada khaliij oo ugu badan xoolaha ugu badan qaata meelo kale way jir jiraan oo aan saa u badnayn sida lubnaan oo kale marar baan xoolo geynay laakiin xoolaha ugu badan oo iminka ribood kusoo baxay ama soomaalida xoolaha waxay u dhoofiyaan wadamada khaliijka marka laakiin waxaan isleeyahay ilaa two thousand eight marka laga soo bilaabo tiradaas waa laga yaabaa xiliyo ay ka badnayd inay jiraan waa run oo isbedel dhinaca caafimaadka ah ugu dhacay oo xoolaha hadda sida faw oo kale gacan bay ka geystay runtii in xoolaha baadiyaha lagu daweeyo isbedel badanna lagu sameeyo dhinaca caafimaadka laakiin marka tira ahaan la yidhaahdo ma ma garan karayo inay inay xilliga ugu badnayd tahay si iyagu riboodka kusoo saareen waxaan isleeyahay sanado badnaa way jiraan oo tiradaas ama tiro u dhow ama tiro xoogaa ka badan inay dhooftay waxaad markaa laakiin isbedelka xoolo hay ilaa two thousand eight wuu wuu socday waxaad markaa ka warantaa isbedelkan baaxaddaas le ee tiro intaas la eeg oo dhowr milyana oo xoolo soomaaliyeed inay dhoofaan oo inta ugu badanna wadamada khaliijka ay gaaraan maxaa suurageliyey maxaa isbedelay waxaa isbedelay walaa laba arrimood kow horta xoolaha waagi hore way iska dhoofi jireen iyagoo aan maxjaro ka jirin wadanka kadibna cudurraa dhici jiray xoolaha waa la joojin jiray oo marka waxaa laga yaabaa sacuudi arabia oo kale xoolaheena two thousand eight wixii ka horreeyey waxaa laga yaabaa toban sano inaan la geyn marka laakiin isbedelka kow ugu horeeya wuxuu ahaa maxjarada laga sameeyey soomaaliya gudaheeda oo laga qaadanayo shahaadadii caafimaadkiina lagu hubinayo middaas waa midda koowaad midda labaad xoolaha caafimaadkooda dhinaca baadiyaha ayaa runtii sida hadda maamul goboleedyada ama somaliland ama puntland ama meelaha kale oo maamuladu ka jiraan ha noqoto isbedel baa jira dhinaca baadiyaha lagu sameeyey xoolaha caafimaadkooda kor loo qaaday taranka waxaad ka warantaa dhinaca xoolaha maxaa iyagana iska bedelay
runtii taranka xoolaha soomaalidu waa iska ma jiraan wax horta runtii aqoon ku dhisan oo qaabka taranka in lala socdo laakiin waa sidii uun dee boqolaal sanaynu iska ahaan jiray oo xoolaha marba meeshii roobkadu waa in la geeyo oo marka hadduu roobku yaraadona ay xooluhu yaraadaan hadduu roobku batano ay xooluhu bataan runtii waxaa aada maaragtay mahad ilaahay sanadadii ugu dambeysay abaaruhu way yaraayeen markii ilaa two thousand labiiyo toban baa filayaa waxaan leeyahay koo iyo toban mise lab abaartii ugu dambeysay markay dhacday weliba abaartaasi dhinaca koonfurtay ku badnayd laakiin goboladan kale sanadadii ugu dambeeyay abaare kama jirin oo soomaaliya inteeda kale marka waxyaalahaasna way ka qayb qaataan lakiin ma jiraan caasho wax nidaamsan oo runtii sida adduunka laga yaqaano xoolaha soomaalidu ma aha xoolo aqoon kusoo baxa waa xoolo kusoo baxa sidii boqol sano laba boqol oo sano saddex boqol oo sano aynu ahaan jiray waxaad markaa dhinaca kale ka warantaa inta badan xoolaha soomaaliya laga dhoofiyey sanadkii lasoo dhaafay waxaa la sheegayaa in tirada ugu badan ay ka dhoofeen labada dekedood ee boosaaso iyo berbera tan boosaasoo kale marka aan tusaale usoo qaadano qaabkee ayaad u marteen in xoolo intaa la eg ama tiro badan oo xoolo ah in dekadu ay dhoofiso walaal horta xoolaha dekeda boosaaso waxay aada ugu dhowdahay meesha la yidhaahdo cumaan iyo iyo imaaraadka iyo inta kaleoo khaliijka sida kuwait iyo iyo qatar meesha berbera ay aada ugu dhowdahay sacuudi arabia xoolaha ugu badan oo berbere ka baxa waxay ugu badan tahay dhinaca sacuudiga meesha boosaasana ay ugu badan tahay wadamada kale oo khaliij ee cumaan ugu soo horeyso marka runtii xooluhu boqol kiiba sideetan waxaa la oran karaa waxay hadda boosaaso ka aadeen meesha la yidhaahdo wadamada inta cumaan iyo imaaraadka iyo kuwait iyo iyo qatar meesha boqol kiiba sideetan xoolaha ka baxay berbere ay aadeen sacuudi arabia
sanadkan haddaanu ku jirnay laba kun shan iyo tobanka tirada qorshaha ku jirta ay soomaali damacsan tahay inay u dhoofiso wadamada khaliijka iyo wadamada carabta ee xoolo ah imisay gaarayaan ma jira ilaahay hadda wax qorsho ah oo ku salaysan tiro cayiman oo sanadkan la filayo inay soomaalida u dhoofto
horta caasho waxaan rabaa inaan barnaamijka ah tirada soomaalidu waa sidaan kuu sheegayo oo soomaalidu hab aqoon ku dhisan weli lama gaarin oo shirkado inay xoolaha intay dhaqdaan oo faamam ay sameeyaan ama meelo xoolaha lagu naaxiyo marka tirada lala socdo marka horeba ama suuqyada iyo isla socdaan dadka shirkadaha xoolaha dhoofinaya laakiin waxaa la sameeyaa tiradu badanaaba waxaan ogaanaa markii xoolaha oo mawsimada xilliga xooluhu dhoofaan sida xajka ama ramadaanka oo ugu badan xoolaha ugu badan ay dhoofaan markay dhamaadaan baan tirada markaa ogaanaa laakiin inta badan marka hore lama sii saadaalin karo xoolaha baxaya waa tahay kaasina wuxuu ahaa cumar ismaaciil waa beri guddoomiyaha shirkad dhoofisa xoolaha ku taala magaalada boosaaso oo cashe ibraahim uud caashacuud uga warramayey xoolihii la dhoofiyey sanadkii lasoo dhaafay labadii kun iyo afar iyo tobankii